kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada toronto ee dalka kanada barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah xuseen nuur xaaji toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan soomaalida toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada oo ay ugu horreeyaan dilalka xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada toronto dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin si taasi looga hortago soomaalida magaalada toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dowliga ahayn ee ay maamulaan soomaalida toronto masaajidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooniya dhallinyarada oo lagu wacyigelinayo islamarkaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin weliid ayaan weydiiyey halka ay dadaaladaasi marayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam xuseen aad baad u mahadsan tahay horta marka ugu horeysa laa shaka masaajid khaalid bin weliid waxa saad ogtihiinba bulshada soomaaliyeed ayaa dhisatay iyo muslimiinto dhan waxaana loogu adeegaa yani bulshooyinka dadka kala duwan oo bulshada gaar ahaan wuxuu xoog saaraa masaajidku dhallinyarada runtii dhallinyarada barnaamijyo badan baan u sameynaa waxa ugu weyn in marka ugu horeysa horta casharo la siiyo diiniya iyadoo caqiidadooda laga saxaayo alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaa noo jooga laba dhallinyaraa oo ka soo baxay jaamica islaamiya oo runtii hawa waddankan ku dhashay oo ku koray labadaas dhallinyaraabaa runtii dhallinyarada nooga qaabilsan oo runtii casharo iyo maaragtay wacyigelinba iyagaa ku filan yani maaragtay haddaan kuu sheego khamiistoo kale yani maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaasa oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay caqiidadooda loo loola kordhin lahaa sidoo kale waxaa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wax u yaqaan oo maaragtay macalimiina ama aqoon-yahan soomaaliyeed oo qeyb walba yani maalan haddaan u baahano cudurrada maskaxda haddaan u baahano sidii shaqo loo raadsan lahaa haddaan u baahano yani qeyb kastoo ka mida waa u yeeraa markaas dhallinyarada way la hadlaan yani maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin casharo kala duwan baa loo dhigaa marka khamiistoo kale casharka marka la siiyo kadib waxaa loo wadaa sports baa loo wadaa cayaar cayaar jimicsi baa loo wadaa waa la cayaarsiiyaa marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala dhallinyaradu carabaabay sheekh abukar ee masjidka u qaabilsan arrimaha dhallinyarada waxaa ka mid ah axmed urur wuxuu xilli sii horreysay ii sheegay inay jiraan dhallinyaro soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka ka soo baxay falalkaasi alxamdulilah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada toronto meel walbay joogaan oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers lawyers doctors oo magaalada kusoo koray yacni waxay dul mareen iyo afskoska ka hor imaaday edhallinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulilah wiilal badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulilah markay heleen meel kale e oo wax ka socdo oo dhallinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa cuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulilah haddana waa walaalo sidoo kale waxaa dadaallo la mid a kan masjidka khaalid bin weliid wadaa ururo ay maamulaan soomaalida toronto gaar ahaan haweenka deeqa nuur shabeel waa asaasaha iyo madaxa hooya innovation hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhallinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan mar walba hoya innovation hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbedel ama aan runtii dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada torno siiba dhalinyarada ee soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragta markasta ay la kulmaan kaalin weyna waxaan ka qaadanay runtii in aan ummadda soomaaliyeed aan siino fajignaan iyo awareness wacdigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ee u geysanayo dhibaato dhallinyaradeena hadday tahay qaybta social development hadday tahay qaybta economic development runtii bulshada sidii maaragtay isbedel ay u heli lahaayeen iyo shaqo abuur iyo in la balaariyo wacdiinta fajignaanta siiba waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aada ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaalada ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay sidaa daraadeed waxay abuurtay runtii in ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaankan aan deganahay magaalada toron ay ugu weyn tahay agaarkeeda in runtii wada shaqayn badan aan abuurnay sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay kanada ee homeside canada com sagaal iyo soddon qof ayaa lagu dilay magaalada toronto laga soo bilaabo bishii januari ee sanadkan ilaa iyo bartamihii bishan agosto inta la hubo laba qof oo soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa afar qof mase jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhallinyarada soomaalidu aad uga hooseeyo marka loo eego sannadihii tegey masjidka khaalid bin weliid waa halka janaasada lagula tugto inta badan soomaalida lagu dilo magaalada toronto sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidkaasi ayaan mar kale weydiiyey haddii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhallinyarada soomaalida ee toronto alxamdulilahi rabb alcaalamiin waa dareemaynaa masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhallinyarada runtii taasna waa wax aada iyo aada loogu farxo waa runtaayo dhallinyarada magaaladan toronto lagu dilo intooda badan yani maarata masaajid khaalid muliid baa lagu dhaqaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aada iyo aada u yaraadeen yani maarata waata sheekh wakar maxaa keena ayay kula tahay hoos dhacan ku saabsan dilalka dhallinyarada soomaalida ee toronto runtii marka ugu horreysa horta waa ilaahay mahaddiis alxamdulilahi rabbi alcaalamiin midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey yani maaragtay oo aad kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray yani maaragtay waalidiintii oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhallinyaradooda maxaa yeelay ilaahay subxaanah wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nebiga calayhi salaatu salaam u yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyatihi runtii waalidkii oo maaragtay aada u baraarugay yani maaragtay iyo masaajidadii oo aad iyo aad runtii u kordhayay barnaamijyadii yani maaragtay runtii dhallinyarada loo sameeyey yani maaragtay marka inahaasoo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco yani maaragtay waxa aada iyo aad runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yidhaahdo dhallinyaradii qaar badan oo ka mida dibadda loo saaro waddankii la geeyo yani maaragtay xaramka la geeyo cumro iyo xaj la geeyo dhallinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummaddoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan ku soo noqdaan runtii isbeddel badan baa ku dhacay yani maaragtay marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulilahi rabbialcaalamiin dilkii yacni maaragtay uu hoos u dhacay yani maaragtay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan uga hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee magaalada toronto oo ku saabsan wax kaqabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida oo ay ugu horeeyaan dilalka cadaalad uhelista dhallinyarada lagu dilay magaalada toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan soomaalida iyo booliska yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yow bebi waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada wenenberg ee gobolka manitoba sanadkii labada kun iyo labaatankii laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa wuxuu rumaysan yahay in cadaalad uhelista dhallinyarada la dilay ee soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan waxaad moodaa xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayn alxamdulilah ilaahay ayaa mahadis iska leh taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka soomaalida ay isku yimaadaan ay tashadaan ay ka hadlaan in dhib dhacay macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkia hataa la qarin jire iyadoo dilkaas yaraaday haddana waxaa naga maqan ilaa iyo laba boqol wiil soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aan nimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax xal ah laga gaarin waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan ay keenaan dadkii laayay wiilashaas yaryar ee soomaaliyeed waxaana markasta codsan lahaa aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan waxaan samaynay dabagal aad iyo aad maaragtay u badan mar walba hay-adaha amniga waan la xiriireen walow halkan anaga meesha wiilkeyga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo saddex saacadood oo diyaarad ah noo jirto haddana kama quusanin askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay dadkaas inay raadiyaan waan la xiriiri jirnay diyaaradaan u raaci jiray waa u tegi jiray marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha soomaaliyeed marka ugu dambeyn aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen laba nin labadaas nin waa lasoo qabtay walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin laanna cunugaaga haddaa loosgarayso qofkii dilay waa inaa maxkamad la keenaa la sharciyey waay qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan isku duubnaada isla jira caruurtiinana ka warqaba kelly skenner waa madaxa qaybta koob iyo tobnaad iyo labayo tobnaad ee booliiska magaalada toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin dabayaaqadii sanadkii hore mar booliiska iyo soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyey waxaay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhallinyarada soomaalida The homicides involving uh, Somali youth in 2022 have a 100% solve rate. So we've solved all of them. So yeah, we have. Last year we solved 100%.
dilalka la xiriira dhallinyarada soomaalida ee labada kun labaiyo labaatankii waan xallinay boqolkiiba boqol dhammaantood sanadkii horena waxaynu xallinay boqolkiiba boqol dhammaan dilalka la xiriira dhallinyarada soomaalida waxaa jira ayay tiri kiisaska qaar oo labada kun sagaal iyo tobankii ahaa oo aanan weli la xallin markii dhowaan bishii agosto aan ka shaqo bilaabay qaybta labayo tobnaad waxaa dhacay ayay tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen ayay tiri saddex maalin oo aysan aadin guryahooda qol ayay ka samaysteen saldhigeenna oo ay ku shaqaynayeen waxay ila tahay ayay tiri inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaad darrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna waan fahmi karnaa middaasi ayay tiri waxaan isku dayaynaa inaan helno waddooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha idinkuma eedaynayno ayay tiri oo ma dhehayno waxay waxaani u dhacayaan wada shaqayn la'aantiinna waxay ila tahay ayay tiri intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin ayay tiri sida aad moodaan sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin weliid ee magaaladan toronto ayaa soomaalida u jeediyey inay sii wadaan dadaaladan caruurtuna ay wakhti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka
waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan runtii waalidiinta in badanoo ka mida way shaqeeyaan yacni waxaa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamicadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhimsan carruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo waalidku inuu wakhti siiyo carruurtiisa yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa waa inuu carruurta la saaxiibaa waa inaan la sheekaysannaa waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan yaa saaxiib la ah xaggee bay aadaan haddaadan adigoo wakhti siin carruurtaada yacni dad kale ayaa wakhti siinaya yani maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa carruurta af soomaaliga inay baraan maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunuggu markuu af soomaaliga yaqaano yacni maaragtay waa ka fiican yaha kan kaleo aan af soomaaliga aqoon yacni maaragtay runtii maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa diintii buu ku soo dhowaanayaa waalidkiibay aad isu fahmaayeen yacni maaragtay wax kale haddaadan carruurtaada bari karin bal luuqadda soomaaliga runtii bar oo waxaa waay annaga waxaan rabnaa marka ugu horraysa cunug oo muslim ah marka labaad soomaali ah yacni maaragtay marka saddexaad haddaa rabtid kanadiyan ha noqda soomaalina waxaa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa yacni maaragta waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa yacni intii isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo yacni maaragtay carruurta la caawino waxaa laga yaabaa hooyooyin carruur badan haysta waalidkii dhintay ama ka maqan yahay dadkaasoo kale in laga warqabo annaga masaajidka mar walba diyaar baan idiin nahaa runtii wixii talo loo baahda yacni maaragtay oo aan isqaban karrana inaan qabanno yacni maaragtay oo aan iskaashanno ilaahayna tala saarsanno khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyaan dilalka intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo